maamul goboleedada waxa weeye arrin aynu horeyna uga hadalnay weeye waxa weeye maamul goboleedadu hadda doorashooyin baa kusoo fool leh koonfur galbeed iyo jubbaland iyo puntland waxay rabaan siyaasad ay carabaha ku xodxotaan oo kuwaan emiraadka emiraadka oo ay ku xodxotaan maadaama dawladda dhexe ay tiri siyaasad dhexdhexaada waanu ka qaadanaynaa yacni isku dhacii khaliijka ka yimi waxaan qabaa inay hadda ay isu sharaxayaan oo cilaan isu marinayaan inay hoosta ka galaan nimankaa khaliijka ah oo lacag ay ku kambeyn gareeyaan ay kasoo qaataan aniga waxaan isleeyahay wax intaa ka weynahayaan ma jiraan dareenkayga qofaaneed markaad fiirisid isbeddelka geeska africa ee etoobiya hormuudka ay ka tahay sida la leeyahay waxay wiiqday oo hoos u dhigtay maqaamkii maamulada soomaaliya taas ma la odhan karaa maamulada maanta awoodooda hoos bay u dhacday oo way keentay shirarkan dambe isugu isugu yeerayaan oo kismaayo ka dhacayo haatan ay soo baxaysaba in qaybi diidan tahayba anigu waxaan qabaa way qaybsan yihiin saddex qolo puntland iyo jubbaland iyo koonfur galbeed ay ahaayeen niman ku tiirsan siyaasaddii hore ee ethiopia waxaana haliyey iyo hormuud u ahaa siyaasaddaas nin la yidhaahdo generaal gabre oo igad u ahaan jiray yani xiriirka isku xiridda dawladaha oo igad anigu waxaan qabaa nimankaas kadabkooda waa go-ay nimankaas fursadda waa ka baxeen maxaa dhacay siyaasad guuna oo laga guuray bay weli daba joogaan wax rajaana ma yeelan karaan saddexdaas puntland jubbaland iyo koonfur galbeed laakiin qoladan hirshabeelle iyo galmudug iyaga waxaan qabaa in ay markii horeba aanay ku tiirsaneen qolyahaas marka inay iyagu rajadooda iyo ay ka duwan tahay siyaasadooda inay ka duwan tahay kuwa saddexdaas maamul goboleed shirkan haatan kismaayo loogu ballansan yahay waxaa riixaysa jubbaland oo muddooyinkii dambeba ka cabanaysay dowladda federaalka faragelin ay ku sameynayso sida ay sheegtay maxaa kasoo bixi kara maxaa la qiyaasi karaa waana shirkoodii ugu dambeeyay noqon kartaa haddeer haa kollay saddexdaas qolo qolana november inay doorasho gasho waayo waa koonfur galbeed jubbaland waktigooda ma aqaan exactly taarge waktiga ku deegan yahay laakiin janaayona waxaa laga rabaa bisha koowaadna waxaa laga rabaa puntland inay gasho doorasho anigu waxaan qabaa horta shirkan hadda mada loo baahnayn oo wax macno u sheegayo male sidaan horey kugu sheegay keliya waxay fursad u yeelan karaan inay qoladan imaaraadka carabta inay iska gadaan oo isu tusaan inay yihiin quwado iyaga taageersan oo siyaasadda soomaaliya door ka siin kara marka ay leeyihiin yacni doorashada nagu soo socota fadlan lacag aanu kusoo baxno hanala siiyo ani saasaan u arkaa mabda-iyan